بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeena caawu uu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo toddobaatanaad ee suuratu lbaqara waxaanu ku joogaa aayadda laba boqol iyo siddeetan iyo lix allah waxau ihi subxaanah wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin faina allaha yaclamuh wamaa lildaalimiina min ansaar allah subxaanahu wa tacaala fi hadihi alaayaat waxa uu ku tilmaamay cilmu llahi bisadaqaati siriha wa jahriha wa ihaabat illahi lilmutasadiqiin ogaalka ilaahay ogaal iyo cilmi uu ku koobay acmaashay addoommadu samaynayaan oo dhan oo sadaqaadka iyo nadarkuna ay ka mid yihiin sadaqaadkaas kuwooda qarsoon iyo kuwooda muuqda labadaba ilaahay inuu og yahay baa uu tilmaamay subxaanah waxaa kaloo alla uu tilmaamay abaalmarinta uu abaalmarinayo dadka mutasadiqiinta ah ee hor ilaahay hantidooda u huraya ee u bixinaya waxaa kaloo allah subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay axaqu nnaasi bisadaqaat iyadoo sadaqaadku guud ahaan ay muhiim yihiin oo ajar iyo abaal laga helaayo haddana dadka ugu mudan in wax lagu bixiyo ilan waa loo kala xaqnimo badan yahay lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili illahi laa yastatiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum aljaahilu agniya'a min altacafuf tacrifuhum bisiimaahum kuwaa fuqarada ah la tilmaamay inay yihiin kuwa ugu mudan in wax lagu bixiyo waxaa kaloo alla uu tilmaamay subxaanah taxriimu alriba wa adraaruhu cala alfardi waalmujtamac wa waciid ullaahi lilmuraabiin xaaraantinimada ay xaaraan tahay ribadu iyo dhibaatada ay ku leedahay qofka iyo ummadda guud ahaan iyo goodiga adag ee ku soo arooray kuwa ribada ku dhaqma ee ku tacaamula aladiina yaakuluuna alriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas dalika biannahum qaluu inama albaycu mihlu alriba waaxala allahu albayca waxarama alriba faman jaءahu mawcidaة min rabbihi faاntaha falahu ma salaf waamruhu ila allah wman caada faulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun waxaa kaloo aayaadka ku soo arooray oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay tawhiiqu dayni almu'ajal bilkitaabati wاlishhaad wاlrahni wa bacdi alaxkaami almutacalliqati bidalik marka wax la kala daynsanayo dayn muddo loo qabto muddaysan in dayntaas qadarkeeda iyo xilligeeda iyo wakhtigeedaba la qoro markhaatina loo sameeyo haddii aan qoraal suuro gelinna in rahan la kala qaato oo qofkii deynta kaa qaatay agtaada shay uu ku rahmo u dhigmo wuxuu deynsaday si aad ugu hayso ilaa uu deynta soo celinayo aayadda dheer ee atwalu aayatin fi lqur'aan ayaa axkaamtaa deynta ka warramaysa aayadda ugu dheer qur'aanka yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musama ilaa aakhiriha haddii kitaabadu ay suuro geli weydo socoto la yahayna aayadda ka dambaysa ayaa tilmaamaysa halkii qoraalka waxa gelaya oo rahanka ah wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda fain amina bacdukum bacdan falyu'addi aladii i'tumina amaanatahu walyataqi illaaha rabbah waxaa kaloo aayaadka ku sugan ixaatatu cilmi illaahi subxaanahu wa tacaala wqudratihi calى kuli shay wallahu bima tacmaluuna caliim wallahu calaa kuli shayin qadiir aayaadkaas ayaa aayaadka ilaahay uu ku tilmaamay axkaamta lagu soo gebagabeeyo tilmaamaya ixaatatu cilmi illahi wa qudratihi calaa kuli shay waxaa lagu khatimay suuradda caqiidat rasuuli salى اllahu alayhi waslama wاlmu'miniina waاltijaa'uhum ilى allahi fi kuli xaal caqiidada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo mu'miniintu ay aaminsanaayeen iyo arkaanta iimaanka ee lixda ah ee iimaanku uu ku taagan yahay iyo in ay ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa ay u iilanayaan oo ilaahay ay baryayaan oo isu dhuldhigayaan xaalad walba iyagoo baahidooda alla u bandhiganaya oo ducaysanaya aamana alrasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha laha maa kasabat wacalayha ma iktasabat rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ila aakhiri suura allah waxau idhi subxaanah wamaa anfaqtum wixii aad bixisaan oo min nafaqatin nafaqa ah wax la baxsado aw nadartum ama aad nadartaan oo min nadrin nadar ah fa ina allaha alle yaclamuhu waa ogyahay waxaad baxsataan iyo nadarkaad gashaanba ilaahay waa ogyahay wamaa lildaalimiina kuwa daalimiinta ana uma sugnaanin min ansaarin wax u hiiliyo u gargaara ilaahay waa ogyahay wax alla waxaa baxsataan zakada waajibka ah hadday tahay iyo sadaqada sunnada ah hadday tahayba nadarka ah gashaan ilaahay waa og yahay oo nadarkuna waa nooc min anwaaci alcibaadaat oo dee ilaahay dartii baa nadarka loo galaa waana la oofiyaa sifaadka muuminiinta anay ka mid tahay alwafaau binnuduur yuufuuna binnadri ilaahay waa og yahay yacni acmaasha aad samaynaysaan inay sax tahay iyo inaanay sax ahayn kol hadduu og yahayna waa idinka abaalmarinayaabaa meesha ku jirta allah waxau idhi in tubduu haddii aada muujisaan alsadaqaati sadaqooyinkii haddii aada muujisaan oo si caddaan oo babligoo la wada arkayo aa u bixisaan fa nicimmaa ay fa nicma maa shay baa wanaagsanaaday oo nicimmaa waa nicma iyo maa oo labadii miim laysku idqaamay oo fa nicma maadii ayaa laysu idqaamay labada miimo fa nicimmaa macnaheeduna waxa weeyi fa nicimmaa fa nicma maa ay fa nicma shay-un waxaa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday shaygaa aad samayseen haddaad sadaqada muujisaan hiya ay ibdaa'u sadaqaat sadaqooyinka muujintooda ayaa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday oo hiya waxay u noqonaysaa mastarka laga fahmayo ficilka in tubduu oo macnuhu waxa uu noqonayaa ay almaqsuusu bilmadxi ibdaa'u sadaqaat oo hiya u noqonayso waxaa ammaanta lagu gaar yeelaya lagu googoynayaa waxa weeye waa sadaqaadka muujintooda ayaa wanaagsanaaday in tubduu haddii aada muujisaan alsadaqaati sadaqaadkii haddii aada muujisaan fa nicimmaa ay fa nicma shay-un shaygaa aada samayseen waa wanaagsanaaday hiya ay ibdaa'u sadaqaati sadaqooyinkaa muujintoodaa wanaagsanaaday oo waa makhsuuskii ficlu madxiga nicmo oo almakhsuusu bilmadxi hiya oo ibdaa'u sadaqaad ah ka ammaanta lagu gaar yeelayaa waa sadaqooyinkaa aada muujinaysaan wa in tukhfuuhaa haa oo sadaqaadkii haddaa qarisaan oo wa tu'tuuhaa sadaqooyinkii aad siisaan alfuqaraa'a kuwii baahnaa fa huwa madkuurkaa la soo sheegay ayaa khayrun lakum idin khayr badan oo madkuurku waa maxay waxa uu noqonayaa madkuurku ay ikhfaa'u sadaqaati wa iitaa'uhaa lilfuqaraa macnaha waxa weeyaan sadaqaadka in la qariyo oo kuwa u baahan la siiyo oo damiirkaa mufradkee fa huwa madkuur ahaan buu ugu noqonayaa labada masdar ee laga kala fahmo wa in tukhfuuhaa iyo wa tu'tuuhaa oo al-ikhfaa iyo al-iitaa ah marka wa in tukhfuuhaa sadaqooyinkii haddii aad qarisaan oo wa tu'tuuhaa sadaqaadkaa aada siisaan alfuqaraa'a kuwii baahnaa fa huwa ay al-ikhfaa'u wal-iitaa qarintaa iyo siintaa fuqarada aada siinaysaan ayaa khayrun idin khayr badan oo lakum idinka yacni idinka idin khayr badan oo dee waxa weeyaan min alidhaar wa ictaa'iha lilagniyaa macnaha in la muujiyo ama kuwa yacni hodankii akhniyada la siiyo waxa idinka khayr badan in la qariyo kuwa u baahan la siiyo wa yukafiru wuu idinka tirtirayaa rabbi cankum idinka min sayi'aatikum xumaanihiinna alla waa idinka tirtirayaa wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun waa kii xogogaalo ah og ee arkaya laysa ma ahaanin calayka korkaaga nebi moxamedow hudaahum hanuunkoodu kuma saara ay hidaayatu tawfiiq maaha hidaayatu albayaani waddalaala oo hidaayada inuu dadka hanuunka iyo khayrka tusuu ugu yeedho dee way saaran tahay wa innaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim laakiin ta aan saarayni waa hidaayatu tawfiiq oo dadka hanuunka in la waafajiyo qalbigooda uu galo isaga ma saaree allay saaran tahay oo innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa laysa ma ahaanin calayka korkaaga nebi muxamedow hudaahum kuwan gaaladaa hanuunkoodu kuma saara macnaha inaad hidaayada qalbigooda gelisaa adiga korkaaga ma ahaanin walaakina allaha ha yeeshee alle ayaa yahdii hanuuninaya man yashaau cidda uu doono ay hidaayatahum hanuunkooda cidda uu doono alle isagaa hanuuninaya oo macnaha waafajinaya hanuunka oo qalbigooda gelinaya wamaa tunfiqu waxaad bixisaan oo min khayrin xoolo ah waayo khayrku wuxuu ku dhacaa alkhayru diini wadunyawi khayrka diiniga ah iyo ka dunyawiga aba marka xooluhu waa khayr adduunyo in taraka khayran ilwasiya marka wa inahu lixubi alkhayri la shadiid khayr xoolaha waa lagu idlaaqa lianna waa khayr adduunyo oo dunyawi ah waxaa kaloo la ishaarayaa waxaa la bixinayaa inuu noqdo wax wanaagsan oo khayr ahoo de an yakuuna xalaalan tayiba waayo ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin xoolo ah falianfusikum nafihiinay u sugnaadeen oo ajarka iyo abaalka yacni waxa weeyaan ka dhasha cidda u aayasee guranaysaa waa idinka wamaa tunfiquuna uma bixinaysaan waxaad bixinaysaan ila ibtigaaa wajhi illaah ilaahay wejigiisa doonis aad doonaysaan mooye dan kale u bixin maysaan halkana culimmadu waxay yidhaahdaan in badanna waa ina soo marto waa soo tilmaanaye waa khabarun bimacna nahyi jumladu waa khabari oo uma bixinasaan waxaad bixisaanba ilaa ilaahay dartii mooye dan kale waa jumlo khabari ah oo ikhbaar iyo warramid laga warramaya ah xaalkooda waxaana loo jeedaa bimacna nahyi oo ilaahay dartii mooye si kale waxa u bixinina oo waxay ka dhigan tahay wamaa tunfiquuna ay laa tunfiquu ila ibtigaaa wajhi illaah ilaahay wejigiisa doonis aad doonaysaan mooye dan kale waxa u bixinina weeyi waanaynu soo tilmaanay nahyigu markuu ku yimaado bisiiqati alkhabar ayuu ka xeel dheer yahay si cadoo toosa inuu nahyigu u soo arooro laa tunfiquu la yidhaah calaa sabiili alkhabar inuu u yimaadaa ka xeel dheer oo waayo waxaa la sawirayaa oo loo qaabaynayaa waxani wax mustaxiil oo dhici karaba inaanu ahayn oon kuba habboonayn dhicitaan macnaha inuu dhacaabo suurtagal ma aha ayaa loo sawirayaa wamaa tunfiquuna u bixin maysaan waxaa bixinasaan ila ibtigaaa wajhi illaah ilaahay wejigiisa doonis aad doonaysaan mooye dan kale u bixin maysaan wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin xoolo ah iyo maal yuwafa waa laydiin dhammaystirayaa ilaykum idinka abaalkiisa iyo ajarkiisa walxaal antum idinka laa tudlamuuna aan laydin dulmiyeyn oo wanaaggaa samayseen abaalka iyo ajarka ka dhashay aan waxba laydinka duudsiyen waxbana aan laydinka nuqsaaminayn allah waxau ihi lilfuqaraa ay haadihi asadaqaat waa khabar mubtadihiisii maxduufi ee u soo qadar haadihi asadaqaatu sadaqaadkaa iyo waxbixintaa iyo nafaqaadkaa la soo sheegay lilfuqaraa kuwii fuqarada ahaayee baahnaabay u sugnaadeen oy mudan tahay iyaga in la siiyo aladiina fuqaradaasoo uxsiruu loo xidhay fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa loo xidhay kuwaasoo laa yastatiicuuna aan karayn darban socod ay socdaan fil ardi ay cala al ardi arlada korkeeda inay socdaan aan karayn oo macnaha inay risiq raadsadaan ama ay ganacsi ku mashquulaan ama waxa weeyaan maciishada ay doontaan aan karayn inay dhulka tijaara iyo ganacsi ugu socdaan waayo waxaa loo xidhay ilaahay waddadiisa iyo jidkiisa yaxsabuhum wuxuu kuwaa u malaynayaa aljaahilu ka xaalkooda ka jaahilkeen garanayn ay man yajhalu xaalahum xaalkooda iyo xaqiiqadooda ka jaahilka ka ah een garanayn wuxuu moodayaa aqhniyaa'a kuwa hodan oo xoolo haysta min atacafufi min ajli tacafuf dhowrsoonaanta ay dhowrsoon yihiin darteed ayuu u moodayaa dad xoolo haystoo hodan ah tacrifuhum waxaad ku garanaysaa ee ayuha alcaaqil qofkaaga waxgaradka ahow nimankaa fuqarada ah waxaad ku aqoonsanaysaa ood ku garanaysaa bisiimaahum calaamadahooga iyo astaamaha ka muuqda oo korkooda iyo maryahooday ka muuqataa baahida iyo faaqada ku sugani dharkay xidhan yihiin iyo jidhkooda korkoodaba dee baahida iyo basaastu waa ka muuqataa oo baahidu isma qariso laa yas'aluuna ma weydiistaan annaasa dadka wax ma weydiistaan ilxaafan ku celcelin ay ku celcelinayaan su-aasha oo mafcuulu liajlihi baa laga dhigo ilxaafan liajli ilxaafin ku celcelin darteed wax uma weydiistaan dadka ama ismi mafcuul ku awil oo xaaleeyo ay ilxaafan ay mulxifiina xaal ay yihiin kuwa ku celcelinaya markaa sida jalaalaynkuba uu qadarayo ahlulcilmiga kalena ay tilmaameen aysarka laftiisa nahrulkhayrka xaashiyada hoose uu ku tilmaamayo waxay culimmadu yidhaahdeen laa yas'aluuna annaasa ilxaafan walaa biduuni ilxaaf ku celcelin iyo celcelin la-aan midna waxba uma weydiistaan oo macnuhu ma aha waxbay weydiistaane waanay ku badin muraadku sidaa ma aha waxaana culimmadu yidhaahdeen annafyu lilqaydi oo ilxaafanka ah iyo walmuqayad oo laa yas'aluuna annaasa aslu su-aalka ah yacni qaydkan lagu qayday ilxaafka oo ku celcelinta ah iyo kan la qaydayo oo su-aasha ah labadaba nafyigu waa koobsanayaa oo ma kala reebayo oo macnuhu waxa uu noqonayaa laa yas'aluuna annaasa mutlaqan sida jalaaleynkuba uu soo qadaraya haba yaraatee dad wax ma weydiisanayaan laa ilxaafan walaa biduuni ilxaaf laa yas'aluuna ma weydiistaan annaasa dadka wax ma weydiistaan ilxaafan ku celcelin walaa biduuni ilxaaf iyo ku celcelin la-aantoona sida waxaweye nahrulkhayrkuba hoosta uu kusoo qadarayo ku celcelin iyo ku celcelin la-aan midna dadka wax uma weydiisanayaan oo laa yas'aluuna annaasa albatta haba yaraatee waxba ma weydiistaan weeyi wamaa tunfiquu waxaad bixisaanoo min khayrin xoola ah fa ina allaha alle bihi xoolahaasi ama khayrkaasi caliimun waa ogyahay waana idinka abaalmarin doonaa oo dee ruuxu wuxuu mutaystuu marinaya aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bileyli habeenkiiyo wannahaari maalintiiba siran hoos wax u bixinaya iyo wacalaaniyatan korba falahum waxaa u sugnaaday kuwa ajruhum abaalkoodu cinda rabbihim waa sharafta iyo weynida halkay wax ku leeyihiin cindiyadu cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin abaalkooda waa meel sare walaa khawfun cabsiina calayhim korkooda may ahaanin wax ku soo socda ay ka baqanayaan walahum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya oo maadi iyo wax tegay ka qoomamoonayana may ahaanin laa xaadiran walaa mustaqbalan walaa maadiyan midna baqa iyo werwer iyo cabsi kama qabaan lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili illaah jalaalaynku marka uu soo qadarayo waxau odhanayaa suyuuti ay uxsiruu min ahli sufa ursiduu litacallumi alqur'aani waalkhuruuji maca asaraaya wuxuu odhanayaa waa tafsiir bilmithaal oo ciddii la xukumina way soo gelaysaa ee tafsiir shaamila maaho dee iyagoo keliya maahee yacni ahlu sufuhu waa tusaale iyo cid alla ciddii la nooca marka waxa uu yihi waxaa loo jeedaa nimankii fuqaradii muhaajiriintii iyo ahlu sufihii masaajidka nebiga geli jiray sala allahu calayhi wasalam waxaana loo xidhay maaha dee xadhig iyo jeel bay galeen eh waxa loo xidhay oy nafahooda u xabiseen litacallumi alqur'aani waalkhuruuji maca asaraaya qur'aanka inay bartaan iyo dalabulcilmi naftooda waa u xidheen cilmi iyo cibaado kolba ciidanka la saaraya jihaad u baxayana inay u raacaan oy ula baxaan naftooda waa u xidheen marka waa niman mu'miniin ahoo naftooda u xidhay litalabi alcilmi waaljihaadi fii sabiili illaah cilmiga ay dalbayaan iyo ilaahay dartii inay u duulaan oo jihaadka ugu baxaan marka fii sabiili illaah labadaasaa soo gelaya kuwaa naftooda u xidhay jihaadka ee dhawaqa soo dhaca uun dhegaysanaya si ay u dhaqaaqaan iyo kuwaa naftooda cilmiga iyo dalabulcilmiga u xidhay labadaasaa fii sabiilillaahi soo gelaya mutaystayna oo ka mida dadka ugu mudan in wax lagu bixiyo waana caam oo cid kastoo nafteeda dalabulcilmi u xidha iyo jihaad way mutaysteen in wax lagu bixiyo nafaqaadka ay qeybtooda ka qaataan laa yastatiicuuna darban fi lard waxaa loo jeedaa dee inay socdaan oy ganacsadaan oy risiqooda raadsadaan waxa ka shuqliyey dalabulcilmi waaljihaadu fii sabiili illah cilmigay naftooda u xidheen iyo jihaadka ay sugayaan baa ka xidhay oo ka mashquuliyey dee inay bannaankooda u foofaan oo ay shaqo tagaan marka kol hadday naftoodii jihaad iyo cilmi u xidheen dee dadka muslimiintii waa inay wax ku bixiyaan waxaa la tilmaamay qofkaan aqooni inuu hodan moodayo siday u dhowrsoon yihiine cidna aanay waxba u weydiinay marka kuwaasoo kale ee baahan cidna aan baryayn ayaa mudan in wax lagu bixiyo oo la siiyo wax ilaahay waxa uu tilmaamay xoolahooda hadh iyo habeenba kuwa bixinaya abaalkooda allay ku leeyihiin cabsi iyo murugana midina korkooda may ahaanin waxaa looga jeedaa bileyli waannahaari siran wa calaaniya fii jamiici alawqaat wa fii kulli sifaat yacni qaababka wax loo bixiyo oo dhan kor iyo hoosba iyo xilliyada wax la bixiyo oo dhan had iyo habeenba marka waa cumuum oo qaabkay wax u bixinayaanna waa caam kor iyo hoosba xiliyaday bixinayaanna waa caam had iyo habeenba allah waxa u ihi aladiina yaakuluuna ariba aladiina kuwa yaakuluuna cunaya arriba ribada cunidda waxaa looga jeedaa un mutlaqu tasaruf ama cun ama cab ama xidho ama hoy iyo hu ka dhigo waxaa doonta ka dhigo waa cumuumu tasaruf waa uun qofka isticmaalo wax ribo ah noocuu doona ha u isticmaalo laakiin cunidda waxaa loo cabiruun dee kharajat makhraj alghaalibo inta badan dee wixii la helay in caloosha la geliyo ama la cunaa waa caam laakiin siyaabaha kalena waa la midoo kama duwana aladiina kuwa yaakuluuna cunaya arriba ribada cunaya ee isticmaalaya riba nooc kasta ha ahaatay isticmaalkeeduye laa yaquumuuna kama kacayaan xabaalahooda maalinta qiyaamo oo markaa dee laysa soo bixinayo ka soo istaagi maayaan oo xabaalahooda ka soo kici maayaan ilaa kamaa yaquumu aladi ay ilaa qiyaaman ka qiyaami ladii kicitaan uun la mida sida kii kicitaankiisa oo kale mooyaane kaasoo yatakhabatuhu uu ridridayo oo uu kacaakufinayo ashaydaanu shaydaan oo kacaakufaya min almasi min ajli ilmasi taabasho uu shaydaan taabtay darteed kula kacaakufayo oo shaydaan kulba uu ridayo oo uu kufinayo kaasi siduu u kaca mooye si kale u kici maayaan oo macnaha waxaa la tilmaamayaa nin shaydaan taabtay ama uu derderay siduu u kacaakufo oo kale ayaa xabaalahooda markay ka soo baxaan ay u kacaakufayaan ila waa nimo niman waxa weeyaan ribo soo cunay oo ciqaabkii iyo cadaabkiibaa korkooda ka muuqanaya intaanay naarta weynba gaadhin aladiina kuwa yaakuluuna cunaya arriba ribada cunaya laa yaquumuuna ka soo kici maayaan xabaalahooda maalinta qiyaame marka lasoo bixinaya dadka ilaa kamaa yaquumu sida uu soo kaca oo kale mooyaane alladii kii yatakhabatuhu uu ridridayo ama uu kacaakufinayo ashaydaanu shaydaanku min almasi min ajli ilmasi taabasho darteed u shaydaan la ridridayo oo uu kacaakufinayo oo kale mooye macnaha waxay soo kacayaan un kicitaan la mid a nin shaydaan derdero kacaakufaya siduu usoo kaco si la mid ah ilaahay waxau ihi daalik arrinkaa ku dhacaya cuquubada iyo cadaabkaas saabitun wuxuu ugu sugnaaduu ugu dhacay nimanka biannahum bisababi annahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen darteed buu ugu sugnaado ugu dhacay cadaabkaas maxay yidhaahdeen inama albaycu iibku waxa uu ahaaday uun mithlu ribaa ribada oo kale uunbuu ahaaday oo iibkii xalaasha ahaa iyo ribadii muxaramka ahayd ayay simeen oo kala sooci waayeen ilaahay baa ku inkiray arrintaa uu ku celiyo allah waxa uu yidhi wa axalla allaahu ilaahay waa xalaaleeyey albayca iibka oo waxarama waa xarimay alribaa ribadana rabbi waa xarimay faman qofka jaa-ahu uu yimaado mawcidatun waano iyo xus yacni xasuusin iyo waano ruuxay u timaaddo oo min rabbihi rabbigii xaggiisa qofkay waana uga timaaddo oo fantahaa ka hadha ribadii oo ka reebtooma falahu waxaa u sugnaaday isaga maakii salafa hormaray oo wuxuu hore u galay ee ribo uu cunay ama cabbay ama adeegsaday loo qabsan maayo intaanu toobad keenin ka hor ama taxriimkeeduba aanu soo gaadhin wixii u horreeyaa u sugan oo macnaha loo qaban maayo wa amruhu amarkiisuna ila allah ilaahay xaggiisu ahaado rabbi buu u bandhigan yahay oo dee waxa weeyaan inuu towbada ka run sheeguu ku sugnaado iyo inuu ka run sheegi waayuu ka siibto labada kii uu noqdaba arrinkiisu xagga alluu ahaaday oo dee waxa uu mudan yahay uunba alla uu marinayaa waman caada ruuxa ku laabtay ribadii dib ugu noqda inta la waaniyey dabadeed qofka dib ugu noqda xaaraannimadii ribada ee weliba bannaysta fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi oo waxaynu u nidhi bannaystay dee khuluudka naarta gaalada unbaa loo ballanqaadee muslimku ku waari maayo xataa hadduu ribo cuno ilan waa min kabaa'iri dunuub ee marka laga soo jaro dee janunbuu ku dambayn haddii la yidhaahdo ma xalaashan oo wuu sameeyey ama wuu cunay uunna khuluudkaa noqonaya khuluudun duuna khuluud oo bimacna almukti tawiil muddo dheer buu ku jiri yaanu kuba waarine yamxaqu llaahu ilaahay waa baabi'inayaa arribaa ribada wayurbi waanu farabadinayaa alsadaqaati sadaqaadka ribada ilaahay waa baabi'inayaa sadaqadana wuu barakaynayaa waanu badinayaa wallaahu allana laa yuxibu ma jecla kulla kafaar mid gaalnimo badan dhammaantii kaas waa asiimin dembi badanaa ilaahay ma jecla kol haddaanu jeclayna dee waa cadaabaya cuquubana waa marinaya ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati camalada wanaagsan oo waqaamuu oogay alsalaata salaada oogay oo wa aatow bixiyey oo siiyey azakaata sakadana ay mustaxiqiihaa ciddii mutaysatay siiyey lahum waxa u sugnaaday kuwa ajruhum abaalkoodu cinda rabbihim rabbigood agtiisuu ugu sugnaaday walaa khawfun cabsiina calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwii kuwa murugoonaya may ahaanin yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ow ittaquu llaaha ilaahay ka baqa oo wadaruu ka taga maa shaygii baqiya hadhay huwa maagu oo min aribaa ribada ah ama min aribaa ribada xaal uu ka mid yahay wixii hadhay ee ribada hadhaageeda ahaa ka taga allana ka baqa in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin ah fa in lam tafcaluu haddaydan sidaa samayn oydaan rabbi ka baqin ribada wixii ka hadhayna aydaan ka hadhin oo ka reebtoomin oo aydaan ka tegin fa'danuu ogaada bixarbin dagaal ogaada dagaalka oo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaatay ka ahaaday iyo wa rasuulihi rasuulkiisa alle iyo rasuulkiisu dagaal ay idinku soo qaadaan u diyaargarooba haddaad dayn weydaan wa in tubtum haddii aad toobad keentaan oo ribada ka hadhaanna falakum waxaa idiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum xoolihiinna raasamaalkoodii baa idiin sugnaaday falakum waxaa idiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum xoolihiinna raasamaalkoodii baa idiin sugnaaday laa tadlimuuna amwaalikum kaaful khitaabkaa ka xaalee oo laa tadlimuuna xaal aydaan wax dulmayn oo walaa tudlamuuna aan idinkana laydin dulmiyey haddaad jumla istinaafiya la bilaabanaya ka dhigtana laa tadlimuuna waxba dulmiyi maysaan oo macnaha dadkaad wax ku leedihiin dee xoolihiinna raasamaalkii wax ka baxsan oo ziyaado oo ribo ah ka qaadan maysaan walaa tudlamuuna idinkana laydin dulmiyi maayo dee raasamaalkiinaa mutaysateen een ribada ahayn laydinka nuqsaamin maayo cid ininka duudsii mayso aayaddanna ilaahay wuxuu ku amray mu'miniintu rabbi inay ka baqaan ribada wixii ka hadhayna ay ka reebtoomaan oo ay ka tagaan waa hadday iimaan leeyihiin waxaynu halkaa ka qaadanaynaa in kuntum mu'miniina iimaanku waa ka ruuxa ku xambaaraya inuu amar ka qaato nahyigana uu ka tago oo imtisaalka iyo taacadu waa min muqtadayaati aliimaani wa lawaasimih waa waxa iimaanku keensanaya ee ka dhalanaya ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey aayadda dambe goodi iyo waciid adagoo haddaad sidaa samayn weydaan dagaal u diyaargarooba dee yaa ilaahay u birdhigan kara oo rabbi iyo rasuulkiisa dagaalkooda cidda iska celinaysaa waa ayo dadka muslimiinta a maanta baraka la-aan badan oo ku dhacday iyo ciqaab badan oo ku dhacay iyo wax badan oy ka cabanayaan waxa suurowda ribada ay sahashadeen ee ay u xeeladaysteen ay waddooyin badan u mareen inay sabab u tahay oo iyadu asal u tahay ayaa suurowda ribada markaa axkaamteeda iyo qaybaheedana waxa weeyaan kolley mowdiceeda iyo kutubta abwaabta fiqiga ayaa ugu noqon doontaan oo kolley halkan kuma basdhin karno laakiin guud ahaan waxyaabaha ribowiga ee ribadu ay gasho ama ha noqdaan dahabka iyo fidada iyo iyo lacagta iyo ama ha noqdaan waxyaabaha madcuumaadka la quudanayo wixii laysku bedelaya ee ribowi ah hadday isku jinsi yihiinna waxaa loo shardiyaa altamaathul wataqaabud inay isleeg yihiin meeshaa goobtaana lagu kala qaato hadday laakiin kala jinsi yihiin waxaa loo shardinayaa un altaqaabud duuna tamaathul inay isleekaadaan shardi ma aha oo waxbay isdheeraanayaan mar haddaanay isku noocba ahayn laakiin goobtaa waa in lagu kala qaato deyn aanay gelin ribanna sii a ama ribada deynta gashana dee waa in deynkii aan dulsaar soo raacin oo qardun xasan wixii aad deymisay uuni asalkiisi waa inuu kuu soo noqdo oo iminka falakum ru'uusu amwaalikum waxaad qof ku lahayd lafihiisi uun waa inuu kuu soo noqdo iyadoonay ziyaada la socon waayo dee ayumaa qardin jara manfacatan fa huwa riba qaacidaasaa qabanaysa iyo nusuusta shareicada oo deyn kasta oo ziyaado keenta ama manfaco waa ribo marba hadday wax la socdaan marka xeeladii la doonaha loo maro dariiqadii la doonaha loo maro sidii la doonaha loo sahashado magacii la doonaha loo bixiyo deyn dulsaar wadataa waa ribo marka dad fara badan oo sahashadana iyagaa ka markhaati kacayo olol inay ka qaadaan oo wax baraka aanay ka helin oo dee intaasoo dada waxaad arkaysaa ganacsigoodii uu saldhig ilaahay oo meelba fadhiisan laayahay waayo waa wax ribo lagu qaadanayo ilaahay tabaaraka wa tacaala markaa wuxuu yidhi falakum ru'uusu amwaalikum oo waxaad xoolo cid ku lahaydeen dulsaarka daaya oo lafihiinni uun ka qaata usuushii iyo raasamaalkiinnii fain lam tafcaluu haddaydan sidaa samayn fa'danuu waxaad ogaataan ood ku tala gashaan bixarbin dagaal dagaalka oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaadiyo wa rasuulihi rasuulkiisa wa in tubtum haddaad toobad keentaan oo ribada ka soo noqotaanna falakum waxaa idiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum xoolihiinna raasamaalkoodii oo waxaad cid ku lahaydeen inaad ka qaadanaysaan asalkii waxaad siisuun ka qaado siyaado la'aan laa tadlimuuna idinku dadka dulmihi maysaan oo dulsaar ka dooni maysaan walaa tudlamuuna idinna laydin dulmihi maayo oo raasamaalkiinnii laydinka duudsiyi maayo oo laydin diidi maayo wa in kaana haddii la helo ay wa in wujida kaanad waa taamo wa in kaana ay wa in wujida haddii la helo duu cusratin culays iyo adayg midu saaxiiba caydhnimo cusradu waa adaygii xagga maal la-aanta waa caydhnimo marka haddii la helo kaanadu markay taamada tahay marfuuca keliya ay ku kaaftoomayso bimacnaa wujida ama ficil laazimunbaa lagu macneeyaa ila naaqiso maaho mansuub uma baahne marka wa in kaana wa in wujida haddii la helo ama wa in xadaro hadduu yimaado duu cusratin adayg midu saaxiiba iyo caydhnimo oo min ghuramaa'ikum dee kuwiinnii daymaysnaa ka mid ah kuwaad deynta ku lahaydeen macnaha kan imanaya waa mid caydha dayn iyo geshina lagu yeeshay marka wa in kaana duu cusratin haddii la helo mid culays iyo adayg caydhnimo u saaxiiba oo haddana hariim oo daymaysan oo dayn laga doonayo fa nadiratun ay facala daa'ini kii wax daymiyey korkiisa waxa ahaaday nadiratun ay intidaarun sugid uu ka sugo ilaa maysara ay ilaa waqti maysara ilaa xilligay u fududaanayso inuu iska bixiyo uu wax helayo oo waxa weeyaan waa daa-inkii ayaa la leeyahay fa nadira maysaraduna waa madiinkii oo addaa-in waa kii wax daymiyey madiinkuna waa kii la daymiyey wax lagu lahaa markaa facala daayini kii wax daymiyey korkiisa waxa saaran nadiratun sugitaan u sugo kaa madiinkee uu wax ku leeyahay ilaa maysaratin ilaa xilligay wax u fududaanayaan ee wax iska bixin karo wa an tasadaquu inaad sadaqadaysataan oo iskaba dhaaftaan oo ka cafisaan culayska ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka inaad sugtaan waa khayr inaad ka dhaaftaanna waa khayr khayriyada way ka siman yihiin waxase khayr badan inaad kaba cafisaan oo waxba aydaan ka doonin ayaa sii khayr badan oo wa an tasadaquu masderka ficilkaa laga soo dhalaaliyo waa mubtada khabarkiisii uu khayrunta u yahay oo wa an tasadaquu ay wa tasaduqukum sadaqadaysigiinna aad ku sadaqadaysataan qofkii caydha ahaa oo macnaha aad dayntaa ku lahaydeen ka daysaan ayaa khayrun lakum idinka khayr badanba inaad ka sugtaan labaduba waa khayrtanaasi khayr badan waa in kuntum haddaa ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanayo khayriyadiiyo wanaagga badan ogoo garasho iyo waxa weeyaan cilmi u leh wattaquu ka cabsada yowma maalin ka cabsada tanna waa in badan wayna soo marto macnaha yowmka laftiisa laga baqanaya ee dhexdiisa la baqan maayo marka waa mafcuulun bihi walaysa mafcuulan fiihi maaha daraf maanta wattaquu ka baqa yowman maalin ka baqa maalinka oo turjacuuna laydiin celinayo fiihi yowmka dhexdiisa ila allah ilaahay xaggiisa laydiin celinayo uma tuwafaa dabeed loo dhammaystirayo kullu nafsin naf walba loo dhammaystirayo maa kasabat yacni jazaau maa kasabat waxay shaqaysatay abaalkii ka dhashay loo dhammaystirayo qof walbo isagoo waafiya farta laga saarayo walxaalna loo dhammaystirayo hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn oo waxay mutaysteen ee wanaag ahaa aan laga duudsiyeyn waxaanay samayn oo dembiyana aan dhabarka loo saarayn oo cadaalad uun lagu abaalmarinayo aayaddan markaa culimmadu waxay yidhahdeen waa aakhiru maa nazla min alqur'aan marka aayaad kale oo sida aakhirka suuradda suuratunisaa u dambaysa yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala iyadana waa aakhiru maa nazal baa la yidhi marka culimmadu waxay ku jamciyaan aakhiryada muqayadaho wixii maalan ku soo arooray dee dhaxalkaa loo jeedaa marka la leeyahy aakhiru maa nazal aayadda suuratu nise tanna waxa weeyaan dee waciidkan iyo qiyaamada iyo waxa ku soo arooray ayaa aakhiru maa nazal ay tahay marka waxaa lagu qaydayaa mid walba mawduuceeda waayo aayaad kala duduwan baa mid walba culimmadu yidhahdaan waa aakhiru maa nazala ama tani waa aakhiru maa nazala cala aliطlaaq kuwa kalena waxay ku qaydan yihiin munaasabaadkooda allah waxau uhi yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow idaa tadaayantum marka aad kala daynsataan bidaynin dayn markaad kala daynsataan dayn ilaa ajalin ilaa muddo musaman la magacaabay ilaa wakti la magacaabay markaa wax kala daynsataan faktubuuhu dayntii qora oo hu daynkay u noqonaysaa faktubuuhu daynkii qora walyaktub ha qoro baynakum dhexdiinna kaatibun mid wax qoro oo karaanihi bilcadli cadaaladna ha ku qoro walaa ya-ba yaanu diidin kaatibun qoraaga wax qoraana an yaktuba inuu u qoro kamaa callamahu allahu siduu rabbi wax u baray oo nicmada qoraalkee alla u baray isagoo ilaahay uga shukri naqaya dee dadka wax u dhaamo yaanu u diidin oo yaanu odhan waxba idiin qori maaye ha qoro falyaktub ha qoro kaa qoraagiihi walyumlil ha yeedhiya alladii kii calayhi korkiisa alxaqu xaqu u saaraa kii xaqa lagu lahaa waa daynta e isagu ha yeedhiyo wixii lagu lahaa walyattaqi llaaha allaha ka baqo kaa xaqu u saaran yahee daynta lagu leeyahay allihii rabbahu rabbigii ahaa oo lagu bayaamiyo ama ka beddel oo walyataqi ha ka baqo allaha alla ha ka baqo rabbahu rabbigii ha ka baqo waa beddel walaa yabkhas yaanu ka nuqsaaminin minhu xaqa xaggiisa shay a waxba xaqa lagu leeyahayna yuu waxba ka dhimin ha dhammaystiro fa in kaana hadduu ahaaday alladii kii calayhi korkiisa uu ku sugnaaday alxaqu xaqu ee daynta iyo geshiga lagu lahaa safiihan ku caqli daran oo ama xanuunsanaya ama waalan ama caqligiisuba aanu ku fillayn oon rashiid ahayn hadduu yahay ka daynta lagu leeyahay aw daciifan ama mid taag daran oo daciifa hadduu yahay oo sabi caruura ama oday da-a oon tamar lahayn aw laa yastatiicu ama haddii aanu karaynka daynta lagu leeyahay an yumilla inuu yeedhiyo huwa isagu oo uu carab laayahay ama dhagalaayahay ama cillo kale ay u diiday ama aanu afgaranaynba oo inuu yeedhiyaaba aanay u suurtagal ahayn intaasoo sababoodoo mawaanicaba falyumlil ha yeedhiyo weliyuhu kaa xigtadiisu oo kii aan yeedhin karayn ama kii daciifka ahaayee sabi ama ciroole ama yacni duqoobo da- ahaa ama kii caqligiisu aanu ku filayn ee xanuunsanaya ama safiiha ahaa dhammaantood weliyuhu waa u wada noqonaysaa mid walba ka xigtadiisii ha yeedhiyo bilcadli cadaaladna ha ku yeedhiyo oo mar haddii kii daynta lagu lahaa mutacadir ay noqotay suurtogeli weyday isagu inuu yeedhiyo ka mas-uuliyaddiisa lee ugu dhowi isagu cadaalad ha ku yeedhiyo wixii ninkaa lagu lahaa uu mas-uulka ka yahay wastashhiduu markhaati gashada shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum raggiinna mu'miniinta ah gaalna ma aha fusaaqdana ma aha dee ku dhaare ku dhiman maysida waa nin cadaalad leh oo iimaan leh oo dhaari waxay tahay garanaya cid walba markhaati lama gashado waa qof muslima oo caaqila oo baaliga wastashhiduu markhaati geliya shahiidayni laba markhaati markhaati geliya wastashhiduu markhaati geliya shahiidayni laba markhaati markhaati geliya dayntii la qoraya oo labada markhaati oo min rijaalikum raggiinna ka mid ah yacni laba markhaati oo raggiinna mu'miniinta ah ka mid a markhaati gashada fa in lam yakuunaa haddaanay ahaanin rajulayni laba nin haddii aanay ahaanin oo laba nin la waayo farajulun ay falyashhad ha markhaati kacaan ama markhaati ha noqdaan ama falmustashhadu ka la markhaati gashanayaa markaa haddii laba nin la waayo rajulun waa nin iyo wamra'ataani laba haween ah waa nin iyo laba dumar ah oo minman kuwii ka mida tardowna aada raalli ka tihiin oo min ashuhadaa'i markhaatiyada ka mid ah oo macnaha dee waxaa loo jeedaa uun dadkii cuduusha ahaa cid walba maragga ma gashe oo cidda raalli laga yahay waa qofkii muslimka ahaa ee cadaaladda lahaa ean faasiqa ahayn maxaa laba dumarihii markaa ay markhaatiga ninka ugu dhigmayaan an tadilla sida jalaalaynkuba soo qadarayo waxaad u soo qadartaa an tadillada waa cillo iyo sababe tacadudu nisaa tirowga ay haweenku tiroobayaanay laba noqonayaan waa an tadilla lian tadilla maxay u tiroobayaane laba looga dhigay an tadilla waa lian tadilla inay ilowdo darteed ixdaahumaa labadii haweenka ahayd midkood ay ilowdo oo fa tudakira dabeed ay xasuusiso ixdaahumaa middoodii xasuusnayd al ukhraa tii kale ilowday waxa marka laba nin la waaye looga dhigay nin iyo laba dumara oo labada dumarihii ninka ay u qaabileen oo haweenay keliya loogu kaaftoomi waayey waa si haddii midkood ilowdata kale u xasuusiso marka halkan waa waxyaabihii dee xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu rasuulku ku tilmaamay dumarka naaqisaat ulcaqli waddiin nuqsaanulcaqliga wixii lagu fasiray bay ka mid tahay tani waxa markhaatigooda labada haweenkii ay ninka u qaabileen ee muqaabila arajuli alwaaxid laba haweena waxaa looga dhigay oo rasuulku markii uu yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiinin adhaba lilubbi rajuli alxaazim min ixdaakunna maan arag kuwa caqligoodiiyo diintoodaba nuqsaani ku jirto oo haddana ka bedeli og oo ka doorin og ninka raggee ragga uga ad adag arrinkiisa caqligiisa haddana ka bedeli og dumarkaa ma arag marka macnaha wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dee ninka rag uga adag gabadh unbaa haddana caqligiisa laga yaabay inay beddesho dhinaca kale u jeediso marka rasuulka markii la weydiiyey dee nuqsaanulcaqli wadiin waxau yihi midkood dee muddo dheer bay joogaysaa laa tusalli walaa tasuum iyadoon soon iyo salaatoona samaynayno dee waa marka cudurdaarka dhiigga dhalmada ama caadada ay qabto fadaaka min nuqsaan iddiin taasi waa dhinaanshaha iyo nuqsaanka taa xagga diinta kaga dhacday in wakhti soo marayo raggu ay cibaadaysanayaan iyaguna ay bilaa cibaado yihiin oo xagga soonka iyo salaadaba ay ka joogsanayaan nuqsaanta caqligana nebigu waxa uu ku tilmaamay dee waxa weeyaan shahaadada ninka keliya yacni halkii ninka waxa u beegtoomaya oo u dhigmaya laba haween ah waana nuqsaanta caqligooda ku jirta oo si ay isku kaabaan oo isku kamilaan oo midkood hadday ilowdo ta kale u xasuusiso ayaa laba looga dhigay haddaba an tadilla ixdaahumaa fatudakira halkan sababkii iyo musababkii baa la isdhaafiyey oo waxaa la moodayaa marka la yidhaha an tadilla ilan anta marka la kor dhabo waa tacliil oo laamu tacliil baa lasoo qadari oo an tadilla lian tadilla weeyi marka waxaa la moodayaa dee maqsuudka sidan loo yeelayba inay tahay inay iloobaan mana aha maqsuudka waxa laba looga dhigay inay iloobaan maahae waa inay isxasuusiyaan oo cilladu ama sidan loo yeelay waa litadkiir walaysa yacni lidalaal ilowga ma aha laakiin waxaa la yidhi waa min baabi tanziili sababi maqaama almusabab kii sababta iyo cilladu ahayd ee musababka ee kan ka dhashay oo xasuusinta ah yacni musababka meeshiisii waxaa la dhigay sababkii oo an tadilla sababta xasuusinta keenaysa weeyaan ilowga waa sababkii an tadilla dalaalka ilan macaanida dalaalka nisyaan baa ka mid ah ilow marka ilowgu waa sababka keenaya tadkiirka fatudakira marka sababkii baa la dhigay meeshii musababka oo halkii laga odhan lahaa hadday ilowdo si ay u xasuusiso oo litudakira in dallat si ay u xasuusiso hadday halmaanto ayaa la yidhi an tadilla ixdaahumaa fatudakira marka jalaalaynku waxau odhanayaa wa jumlat lidikaari maxalu lcilla jumlada xasuusinta ee fatudakira waa meeshii sababkii cillada inay xasuusiso ey litudakira in dallat waa si ay u xasuusiso hadday ilowdo wa dakhalat cala adalaal haddana tacliilkii wuxuu galay ilowgii liannahu sababuhu waayo xasuusinta ilowgaa sabab u ah marka waa min tanziili yani min baabi tanziili sababi maqaama almusabab musababka oo tadkiirka ah meeshiisii waxaa la dhigay sababkii oo ilowsho oo dalaalka ah waxa uu yihi jalaaleynku markaa wa fii qiraa'atin bikasri ina ashardiya wa rafci tudakiru qiraa'o kalena waxa weeyaanba inta shardiyada in la kasriyo fa tudakiruna la rafciyo markaa ishkaalba ma imanayo tawjiihba uma baahno in tadilla ixdaahumaa midkood hadday halmaantoy ilowdo fatudakiru ixdaahuma alukhraa dee midkood ayaa tii kala xasuusinaysa marka inta qiraa'ada inta shardiyada la kasrinayo fatudakiruna la rafcinayo iyadu waa waadix tan kalena waxaa lagu tawjiihiyoon yacni cilladu maxalka cilladu waa fatudakira eh laakiin musababkii oo tadkiirka ah meeshuu lahaa ayaa waxaa la dhigay sababkii oo ilowshaha ah saasaa loo yidhi an tadilla ixdaahumaa fatudakira marka wa tacadudu nisaa haweenka tirowga ay tiroobayaanay laba noqonayaan waxa weeyi an tadilla lian tadilla yacnii inay iloobasa darteed ixdaahumaa midkood ay iloobayso oo fatudakiro dabeed ay xasuusinayso ixdaahumaa midkooda xasuusani alukhraa tii kale ilowday ay xasuusin sidaasaa laba looga dhigay walaa yaabayaanay diidin ashuhadaau kuwii markhaatiyada ahaa idaa maa ducuu marka loogu yeedho ee ilal adaa'i aw itaxamul inay markhaatiga furaan ama inay ka markhaati kacaan oo markhaatiga xambaaraan labada kii loogu yeedho midna yaanay diidin waa waajib diini ah oo ka markhaati noqo ama maragaad hore u ogeyd kaalay fur labada midna yaanay diidin walaa tas'amuu haka daalina an taktubuuhu hu oo dayntiya inaad qortaan sagiiran xaal uu yahay daynkaasi mid yar aw kabiiran ama xaal uu yahay mid weyn ilaa ajalihi ilaa muddadiisii loo qoondeeyay inaad qortaan haka daalina daalikum kitaabada an taktubuuhu laga fahmayo u celi ishaarada oo daalikum kitaabada inaad dayntii qortaan tu yar iyo tu weynba ayaa aqsad u cadaalad badan cindallaahi ilaahay agtiisa oo wa aqwamu u toosnaan badan lishahaadati markhaatigiina in la furo oo wa adnaa u dhowaansha badan allaa tartaabu inaydaan ka shakiin horta goormuu ahaa maxaase laygu lahaa waabay qorantahay qoraalka eegun weeyi ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane mucaamalada ama ganacsigu oo kaanada naaqisada ah hiya damiirka mucaamalada ama tijaarada ama bayca ama baayac mushtariga u celi mucaamalada dhacaysa ee dadka dhex maraysa albaayicu waalmushtari marka ilaa an takuuna waxaa laga soo reebayaa dee qoraalkii iyo markhaatigelintii lays amraye ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane ay hiya tijaaradii inay ahaato mooyaane tijaaratan ganacsi ganacsigaasoo xaadiratan joogta oo goobjoogo markaa xaadir ah tijaaradaa joogta ee xaadirka ahoo tudiiruunahaa aada isku wareejinaysaan baynakum dhexdiinna oo thamankii iyo muthamankii markaa aad kala qaadanaysaan oon wakhti dambeba loo qabanay oo qiimihii aada bixinayso badeecadiina aada qaadanayso falaysa ma ahanin calaykum korkiina junaaxun dembi idinkama saara markaa allaa taktubuuha fii allaa taktubuuha inaydaan qorin kol haddaad markaa kala qaadanaysaan inaydaan qorin waxba dembi idinkama saara wa ashhiduu markhaati geliya idaa tabaayactum markaad wax kala iibsanaysaan gaar ahaan waxyaabaha waaweyn ee guryaha iyo beeraha iyo caqaaraadka waaweyn markhaatiyo marag u sameeya si aan hadhow laysugu qabsan culimmada qaar way waajibiyeen ishhaadkan iyo kitaabadan dayntaba laakiin jumhuurulculamaa waxay qabaan amarku waa linnadbi walaysa lilwujuub waa sunne ee waajib maaha lagu dambaabaya haddii laga tago waase sida fiican ee wanaaggu ku jiro wa ashhiduu markhaati geliya idaa tabaayactum markaad wax kala iibsanaysaan walaa yudaara yaan la dhibin ama la dhibi maayo yacni yaan la dhibin waa marka nahyi laga dhigo la dhibi maayo jumladu waa khabar iyo waa nafyi nafyiga laftiisuna macno nahyi unbu markaa u dhici oo la dhibi maayo macnaha yaan la dhibin un weeyaan muraadku oo waxaa laysu diidayaa idraarka iyo dhibaatada walaa yudaara yaan la dhibin ama la dhibi maayo oo qiraa'o kalena walaa yudaaru marka la godo waa nafyi oo la dhibi maayo marka la kor dhabana walaa yudaara waa nahyi oo yaan la dhibin allah waxau ihi walaa yudaara yaan la dhibin kaatibun mid qoraayoo wax qora iyo walaa shahiidun markhaati toona yacnii mid qoraayoo wax qoray iyo mid markhaati furaya toona yaan la dhibin yaan lagu xambaarin waxaan jirin inay qoraan yaan lagu xambaarin waxaan jirin inay ka markhaati furaan yaan la dhibin qoraalka xaqa ay qoreen ama maragga ay fureenna yaan lagu dhibin wa in tafcaluu haddii aad samaysaan ayil idraara idraarka walaa yudaarada laga fahmay u celi wa in tafcaluu haddaad samaysaan ayil idraara dhibiddaas haddii aad samaysaan oo nin markhaati furay ama karaani wax qoray aad dulmi ku dhibtaan fa innahu idraarkaa iyo dhibistaasi fusuuqun waa daacad ka bax bikum idinka idinku sugnaado daacadii rabbi waa kaga baxdeen waana dembaabteen oo dulmi baa gasheen wattaqullaah ilaahay ka baqa wa yucallimukum allaahu ilaahay waxbuu idin barayaa wallaahu allana bikulli shayin shay walba caliimun waa kii ogaal badan halkan waxaa la moodaa wa yucallimukum ullah inay jawaab u tahay wattaqullaah oo jawaab iyo jase ay isku yihiin baa dadka qaar moodaan oo markaa waxay u macneeyaan wattaqullaha ilaahay ka baqo oo wa yucallimukum ullah ilaahayna waxbuu idin bari oo sidii jawaab iyo jaza ay u macneeyaan laakiin sidaa ma aha waayo hadduu jawaabu dalab yahay ama jaza u yahay wowda inta laga gooyo ayaa ficilkana jawaabu dalab lagu jasmin lahaa waxaanay noqon lahayd wattaqullaaha yucallimkum ullahu alla ka baqa markaa ilaahay waxbuu idin bari ah marka waxay noqon lahayd jawaab iyo jaze u yaalla dalabkaa hore wattaqullah laakiin iminka waa jumlo istinaafiye ahoo uma aha jawaab taqwada oo wattaqullaahana waa jumlo sideeda u dhammaystiran wa yucallimukum ullaahuna waa jumlo iskeeda u taagan oo iskuma xidhna oo wattaqullaaha alla ka baqa wa yucallimukum ullaahu ilaahay waxbuu idin bari haddaad dariiqeeda iyo dowgeeda martaan laakiin taqwadu inay sababto cilmi naafica in lagu helo dee aayaadka kalea laga fahmayaa sida yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana taa shardiga iyo jazaagu wuu ka cad yahay oo haddaa alla ka baqdaan hee waa jawaabkii yajcal lakum furqaanan oo cilmi naaficu ugu horeeyo waxaad ku kala saartaan oo ku kala bixisaan xaq iyo baadilka ayaa alla idiin yeeli oo cilmiga naafic ee waxtar kali ugu horeeyo laakiin tani sidaa ma aha jawaab iyo jaza iskuma aha wain kuntum haddii aad ahaateen calaa safarin socod iyo yacni safar dushii haddaa ku dul sugan tihiin oo walam tajiduu oo watadaayantum usoo qadar marka tanna waxay halkanna waxay yacni ku qaadanaynaa ama aayaadkani ay tilmaamayaan haddii qoraalkii suuro geli waayo socoto la yahay oo karaani wax qoraba aan lahayn rahan baa halkii kitaabada gelaya oo ninkii wax kaa daynsaday inaad tidhaahda keen shay rahana oon u haysta intaad ii soo celinayso waxaad qaadatayna u dhigma safarku ma u shardi baa rahanka may haddaad negidahay iyo haddaad socoto tahay labadaba wax waa la kala rahman karaa laakiin safarka waxaa loogu idlaaqay kharaja makhraj alghaalib oo sida badan marka rahanta loo baahdaa waa marka socotada la yahee qoraalku aan u suuroobay allah waxau idhi wain kuntum haddii aad ahaateen calaa safarin socod iyo safar korkii haddaa ku sugan tihiin oo socoto tihiin oo watadaayantum waxna aad kala daynsataan oo walam tajiduu aydaan helin kaatiban qoraa wax idiin kala qora fa rihaanun ay fa calaykum korkiinna waxaa ahaaday rihaanun rahamo oo rihaan waa jamcu rahni rahan jamaceeda weeyaan rihaan markaa fa rihaanun ay fa calaykum korkiinna waxaa ahaaday rihaanun rahamo rahanadaasoo maqbuudatun la qabanayo macnaha la kala guddoomanayo rahan la kala guddoomanayo oo kii wax daynsaday bixinayo kii wax daymiyena loo dhiibayo inta deynta loo soo celinayo deynta uusii haysanayo alla waxau yihi fain amina hadduu aamino bacdukum barhkiin bacdan barhka kale jalaalaynku waxau odhanayaa fain amina daa'inu lmadiina calaa xaqihi falam yartahinhu kii wax daymiyey kuu daymiyey hadduu aamino xaqiisii uu ku aamino rahan ba aanu ka raadin oo aanu ka dalban fain amina hadduu aamino bacdukum barhkiin bacdan barhka kale oo labadii qof ee wax kala daynsaday ay is-aamineen oo aanay kala shakisnayn rahanna aanay iska dalban falyu-addi ha gudo alladii kii uu tumina la aaminay amaanatahu ammaanadiisa ha guto oo wixii lagu aamina ha iska soo celiyo walyataqi llaaha allana ha ka boqo rabbahu rabbigii ah ama walyataqi llaaha alla ha ka boqo rabbahu rabbigii ha ka boqo waa beddelka eh walaa taktumuu ha qarinina ashahaadata maraggi iyo markhaatigiina ha qarinina waman qofka yaktum qariyahaa markhaatiga iyo shahaadada fa innahu kaasi aasimun waa dembaabi qalbuhu qalbigiisu wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliimun waa kii u ogaal badan lilaah allah ayaa iskaleh maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi dhulalka dhexdooda waxa ku suganba wain tubduu haddii aad muujisaan maa fii anfusikum waxa nafihiinna dhexdooda ku sugan aw tukfuuhu ama aad qarisaan yuxaasibkum waa idinku xisaabinayaa bihi kaasi allaahu alle oo fa yakfiru dabeed waa u dhaafaya alle liman yashaau cida u doono inuu u dembi dhaafo wa yucadibu waa cadaabayaa man yashaau cidda u doonona inuu cadaabo wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii u awood badan weeyi aamana arasuulu aamana waa rumeeyey alrasuulu rasuulku bimaa kii unsila lagu soo dejiyey ileyhi xaggiisa min rabbihi rabbigii xaggiisa lagaga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintuna waa rumeeyeen kullun waa tanwiinulciwad mudaafu ilayhiga ka bedela kullun ay kullun min alrasuuli waalmu'miniina yacni mid kasta oo rasuulka iyo mu'miniinta ka mid ah aamana waa rumeeyey billaahi alle ayuu rumeeyey iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulihi rusushiisa oo kullu lmu'miniin yacni muuminiintoo dhammi waa rumeeyeen bay ka dhigan tahay iyo rasuulkuba kullun mid wal oo rasuulka iyo mu'miniinta ka midihi aamana waa rumeeyey billaahi alla iyo wamalaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wakutubihi kutubtiisa iyo warusulihi rusushiisa laa nufariqu qaa'iliina xaala ay leeyihiin mu'miniintu usoo qadar qaa'iliina xaal ay leeyihiin mu'miniintu laa nufariqu kala geyn mayno bayna axadin ay bayna jamaacatin koox oo min rusulihi ilaahay rusushiisa ka mid a iimaanka ku kala geyn mayno waxaynu axadka ugu awilay bimacna aljamaaca waayo beynadu waxay kala dhex gashaa beyna mutacadidin ee mufrad ma dhex gasho wax tiroobaya oo jamaca ayaa beyno la kala dhex geliyaa marka axadka ayaa bimacna aljamaaca ah iimaankana ku kala geyn mayno oo dee fa nuuminu bibacdin wanakfuru bibacdin badhna rumayn mayno badhna ka gaaloobi mayno ee kulli waa wada rumaynaynaa laa nufariqu ku kala geyn mayno iimaanka bayna axadin ay bayna jamaacatin koox oo min rusulihi rususha rabbi ka mida dhexdooda iimaanka ku kala geyn mayno oo badhna rumayn mayno badhna beenin mayno ee kulligood waa rumaynaynaa wa qaaluu waxay yidhahdeen muuminiintii samicnaa waa maqalay allahayow wa atacnaa waa ku ateecnay waxaadna amartay gufraanaka ay nas'aluka gufraanaka ilaahu dembi dhaafistaadaanu kaa dalbanaynaa oo ku weydiisanaynaa rabbanaa rabbigayow wailayka xaggaagun baanu ahaaday almasiiru ay almarjicu waalma'aab noqodka dambena xaggaagun buu ahaaday laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha aayaddani waxay nasakhday aayaddii hore ee waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah oo xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa min xadiidi abi hurayra wuxuu yihi lamaa nazla calaa rasuuli illah lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu yuxaasibkum bihi illaah aayaddaasi markay soo degtay fashtadda dalika calaa asxaabi rasuuli illah arrinkaasi saxaabadii waa ku cuslaaday faatow rasuula allahi uma barakuu cala rukabi faqaaluu ay rasuula allahi kullifna min alacmaali maa nutiiq alsalaa walsiyaam waljihaad wasadaqa waqad unzilat calayka haadihi alaayatu walaa nutiiquhaa saxaabadii intay jilba joog u dhaceen oo jilba joogsadeen ayaa rasuulkii ay u yimaadeen oo yidhahdeen rasuulkii allow waxaana lagu kalifay oo na lagu waajibiyey acmaasha waxaanu karayno hadday soom iyo salaad iyo sadaqo iyo jihaad tahayba waxaanu karanay waana la saaray oo waana lagu waajibiyey waxaana lagugu soo dejiyey aayaddan mana karayno faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam aturiiduuna an taquluu kama qaala ahlu lkitaabeyni min qablikum samicnaa wacasaynaa bal quluu samicnaa waatacnaa waxa uu rasuulku yidhi ma waxaad doonaysaan inaad tidhaahdaan ahlu kitaabeynkii waa yahuudiya nasaare idinka horreeyey siday yidhaahdeen oo kale miyaad doonaysaan inaad tidhaahdaan samicnaa wacasaynaa waanu maqallay waananu caasinay bal waxaad tidhaahdaan waanu maqallay waananu ateecnay gufraanaka ilaahu dembi dhaafkaagaanu ku weydiisanaynaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayo wa ilayka almasiir xaggaagaanu noqod ku ahaaday fa qaaluu samicnaa wa atacnaa gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir markaasaa muuminiintii yidhaahdeen ilaahow ku maqalloo ku ateecnay dembi dhaafkaagaanu doonaynaa rabbigayow xaggaagaanu noqod ku ahaaday falamaa facaluu dalik nasakhaha allaahu biqowlih laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha markay sidaa sameeyeen ayaa lagu nasakhay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa nafna lagu kalifi maayo oo lagu dhibi maayo wixii karaankeeda iyo awooddeeda ah mooyaane sidaa darteed ayaa ruuxa khawaatirta ku soo dhacaysa naftiisa inuu go-aan casiime ku gaadho ama sameeyo ama ku hadlo mooyaane waxa naftiisa dhex wareegaya shaydaanku qofka kusoo tuuro loo qaban maayo alla waa ka dhaafay nabiguna sala allahu calayhi wasalam waa kii yidhi in allaha tajaawaza liummatii in allaha tajaawasa lii can ummatii maa xadatat bihi anfusuhaa maa lam tatakalam aw tacmal ilaahay ummadayda wuxuu igu dhaafay oo laga dhaafay waxay nafahooda ugu sheekeeyaan intaanay ku hadal ama ku camal falin marka haddii aanad ku hadal ama aanad camal u rogin yacnii khawaatir kugu soo dhacdoo ku dhaaftay lagu qaban maayo waayo saxaabaduba waa sheegeen waxyaabo waaweyn oo afka aan la soo marinayn baa rasuulkii allow nagu soo dhacday yidhahdeen mararka qaarkood nebigu waa kii kulaa waqad wajadtumuuhu daaka sariixu liimaan ma hesheen arrinkaa waaba iimaankii dhabta ahaa oo siduu iimaan u yahay wax aan afka la soo marinayn baaba qalbigooda kusoo dhacaye waxaa looga jeedaa inaad dhibsataan oo tidhaahdaan afka ma soo marinanno iimaan baa idinku xambaaraya waayo haddaydaan iimaan lahayn mabaydaan dhibsateen ilaan shaygu shaydaanku wax walba wuu kugu soo tuuraya laakiin waad dhibsanaysaa waad dhaafasaa oo ku nagaan maysid marka calaa kullin aayaddaasaa nasakday xadiidka rasuulkana waxaa ku ansaxay markay waxa weeyaan yidhaahdeen ducaysteen mu'miniintii ee ay ilaahay dembi dhaafka weydiisteen rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na rabbanaa walaa tacmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina xadiidka waxaa ku ansaxday rabbi inuu yidhi qaala allaahu qad facaltu waan yeelo sidaa waan sameeyey waxaad ku gaftaan ama ilowdaan waa idinka dhaafay waxaydaan karayn idinku xambaari maayo dembi dhaafkaad iga doonteen waan idin siiyey ilaahay wuxuu ugu jawaabay qad facaltu waan yeelay sidaad doonteen ama aad i weydiisateen alla waxau ihi laa yukallifu allaahu ilaahay ku kalifi maayo nafsan nafna ilaa wuscahaa awooddeeda iyo karaankeeda waxay karta mooye wax kale ku kalifi maayo lahaa waxaa u sugnaaday naftaa maa kasabat ay hawaabu maa kasabathu min alkhayr waxay shaqaysatee khayra abaalmarinteeda iyadaa iska leh cid kale u aaimaysa iyadaa u aayso midhaheeda guranaysa wa calayhaa maktasabat wa calayhaa wisru maktasabathu min ashari wa calayhaa nafta korkeeda waxaa ahaaday maktasabat ay wisru maktasabat waxay shaqaysatay dembigeedii oo min ashari shar ah markaa naftu waxay khayr samaysana abaalkeeda iyadaa leh waxay shar samaysana cuquubadeeda iyaday korkeeda ahaatay oo dhibaatada ka dhalataa iyaduunbay ku dhici rabbanaa laa tu'aakhidna ay qaala almu'minuuna usoo qadar waxaa laga xikaayoonayaa ducadii mu'miniinta iyo ilaahay siday isugu dhuldhigayaan ee gacmaha u hoos dhiganayaan rabbigood iyagoo baryaya muuminiintii waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow laa tu'aakhidnaa ha nagu qabanin ha noo qabanin oo ha nagu ciqaabin in nasiinaa haddaanu ilowno aw akhta'naa ama aanu gafnoonu ka ma'no oo annakoon u badrheedhin gaf aanu gallo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow walaa taxmil ha nagu xambaarin calaynaa korkayaga isran culays kamaa xamaltaw sidaad ugu xambaartay cala aladiina kuwii min qablina annaka naga horreeyey jalaalaynku waxaa odhanayaa sidii reer banu israa'iil oo kale min qatli nafsi fi tawba wa ikhraaji rubci ilmaali fi zakaa wa qardi mawdici najaasa suyuudi saas u odhanaya yacnii culayskii dadkii hore la saaray oo kale sidii reer banu israa'iil oo in towbadoodii laga dhigay inay islaayaan oo naftooda ay dilaan oo isdilaan oo barhkood barhka kale uu la dagaalamo waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi inakum dalamtum anfusakum biittikaadikum alcijla fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum waatiina soo martay towbadooda waxaa laga dhigay kuwoodii wanaagsanaa kuwooda xun inay laayaan oo ay dilaan marka waa qatlu nafsi ayaa towbo looga dhigay waana towbo culus xoolahooda rubiciina inay sakada ku bixiyaan sidoo kale waxaa la saaray meesha najaasada inay gooyaan marka jalaaliinku waxau odhanayaa marada meesha najaasa kaga duusha inay jaraan yacnii jamalkuna wuxuu hoosta ku qabanaya u odhanayaa xataa jidhkooda inay jaraan marka labada midkay noqotaba dee najaasada mawdiceedii in la zuuliyo la gooyo waa arrin culus innakaa yarun baa la yidhi maydha oo u zuuliya najaasada dee caynan wa xukman laakiin gooyo laynama odhan mara iyo jidhtoona marka waa culays ilaahay naga dhaafa innaka walaa taxmila nagu xambaarin rabbigayow calaynaa korkayaga isran culays kamaa xamaltaw siaad ugu xambaartay cala aladiina kuwii min qablina annaka naga horreeyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow walaa tuxamilna allahayow ha nagu kallifin inaanu xambaarro maa shay laa taaqata awoodin lanaa annaka aanay noogu sugnaanin bihi shayga ilaah waxaanaanu qaadi karayn hana saarin wacfu cannaa allahayow naga cafi waxaanu gallay ee macsiyaa wakfir lanaa allahayow noo dembi dhaaf warxamnaa allahayow noo naxariiso anta adigu mowlaanaa gargaarahayagii iyo sayidkayagiina lahaa ayaa tahay ee fansurnaa allahayow nooga hiliyo nooga gargaar cala alqowmi alkaafiriina qolada gaalada ah والله سبحانه وتعالى أعلم